magaalada tan washington d c waxaa shalay ka furmay kulan loogu magacdaray golaha qurbajoogta caalamiga kaasoo ay soo qaban qaabisay hay-adda u s aid ee maraykanka ah maamulaha mashruuca waxaan ahay xidig siciid yuusuf sheekh cabdi oo ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay kulankaasi ayaa nagu soo booqday xarunta idaacadda v o e da waxaana uu nooga warramay kulanka labada maalmood socon doona iyo waxa looga hadlayo kulankan waxa waaye waa kulan ay soo qaban qaabisay hay-adda u s i d ee dalkan maraykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka waa sanadkii saddexaad ayaa la qabanayaa sanadkii koowaad waan imaanay waa ka qayb galay oo anagoo tiim ah maaragtay islamarkaasna ka imaanay minneapolis kana brezent gareynay fikradda cusub oo ah in qurba joogta soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota iyo dadka dariska laahi imaanshaha isku yimaadeen iyagoo ka jawaabaya dhibaatada biniaadnimo xumada ay ka taagan dalka soomaaliya kulankan marka waxa uu bilowday shalayto waxaana lagu qabtay xarunta u s i d waxaana ka hadlay nin ugu sareeya hay-adda ama madaxa hay-adda u s i d raj oo ah ninkii dhowaan booqday soomaaliya bishii february kulankan waxaa loogu talagalay dalkan maraykanka qof kasta oo jooga dalkan maraykanka dadka badankood waxa ay ama waxaa lagu dhalay dalkan maraykanka oo waxaa dhalay dad horey wadamo kale ugu soo qaxay marka qurbajoog ayaa la yirahda dadka wadankan isugu yimaada waa qurbajoog waxaa jiro irishka jiro waxaa jiro talyaaniga jiro oo konton sano ka hor yimaaday waxaa jiro dadka yimaada israel marka waxaa jira dadka yimaada ethiopia iyo waa wadan la wada yimid sidiisaba wadan la wada yimid waaye oo dadka dhan socdaal ku wada yimaado waa loo soo kala horeeyey mooye waa garta marka maadaama wadankan uu yahay sanadkii labada kun iyo kowda ayaa xogayahii hore ee arrimaha dibadda secretary clinton hillary clinton ayaa waxay soo hindistay in qurba joogta laga faa'iideysto maadaama ay yihiin dad ku xiran wadamada ay asal ahaan kasoo jeedaan iyagoo ama ganacsiga dhinaca ka sameeya oo wadamadaasi la leh iyagoo qaraabo xagga u joogto iyagoo dhinaca diblomaasiyadda ama siyaasadda ka caawiya iyo iyagoo dhinacyo badan oo horumarka wadamadaas ka caawiya marka sida irelana ka mid ah wadamadan maaragta india ka mid ah bakistana ka mid ah marka qurba joogta ugu badan ee maaragta dalkan iyo soomaaliya waa gruubka ugu dambeeyey maaragtay ay socdaal ku yimaado dalkan maraykanka marka way ka
mid yihiin waxayna ku soo aaday xilligii abaaraha inta aysan bilaaban ka hor oo laga hadlaya dhibaatada humanitarian ka taagan soomaaliya xiliyadaas ayay xilligii kow la bilaabay oo shirkii ugu horey waa ka qaybgala marka shirkan marka wuxuu yahay wuxuu daba joogaa shirkan waa shir sanad la ah oo sanadkiiba hal mar la qabto isla markaasna waxaa kasoo qaybgalay dad ka soo jeeda ilaa boqol iyo konton ilaa boqol iyo dhowr iyo toban maaragta wadan ayaa kasoo qayb galay shirkan maanta shalayta ayuu bilowday maantana waxaa lagu qaban doonaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda waxaana la filayaa xoghayaha arrimaha dibadda john carry inuu ka hadlayo iyo dad badan waxaana loogu talagalay in fikradaha iyo xirfadaha laiskala dhaafsado islamarkaasna in maaragta laga hadlo horumarka ay hore u sameeyeen dadkii hore iyo qurba joogta cusub waxa ay ka faa'iidi karaan iyo dowladda maraykanka sida ay kaga caawin karaanba waa ta marka imis maalmood buu soconaya kulanka laba maalmood shalayto uu bilowday iyo maanta maanta uu soo xirmaayo marka ma jira waxyaabo si gaara diiradda loogu saarayo kulanka waxyaabaha si gaarkaa diyaaradda loogu saaraya kulanka waxaa waaye in fikrada cusub maadaama adduunka uu isbedelayo technolojiya cusubna ay timaaday in qurba joogta rabaan in ay maaragtay maraykan ah ee u dhashay wadankan ku dhashay ama maaragtay citizenka dhalashada qaateen in wadamada ay kasoo jeedaan haddii ay rabaan dhinaca ganacsiga inay maalgeliyaan in hay-ado badan oo maaragtay deeqa maaragtay deynta bixiya ama deeqda bixiyaba inay ka caawinayaan in dowladda maraykanka ay rabto inay ka caawiso sidii loo kobcin lahaa ganacsatada dalkan maraykanka ee laakiin asal ahaan xidid ku leh wadamada ay kasoo jeedaan marka fikradda ugu muhiimsan ee kulankan hal abuurkiisa waxa waaye waa halka ay ku kulmaan fikradaha cusub islamarkaasina ficil loo qaadi karo si loogu hirgeliyo fikradaha cusub marka ujeeddadu waxay tahay tusaale ahaan qofkii soomaaliya ka yimid oo kale ee raba in uu dib maalgashi ugu sameeyo wadanka soomaaliya oo kale waxaa la siinayaa deyn uu halkaasi howl uga soo qabsado oo ganacsi uga sameeyo laba nooc waaye deyntana waa jirtaa deeqsina waa jirtaa oo waa lagu tartamaya fikradaha cusub laakiin nasiib daro soomaaliya maanta marka aan weydiiyey waxaa jiro waxa la yirahdo african market place fund mashruuc loogu talagalay in lagu maalgeliyo dadka maraykanka ahi ay degan halkan raba inay fikrado ama mashruucyo cusub ama ganacsi cusub ka bilaabaan laakiin soomaaliya kuma jirto wadamada markay guddiga waxay go'aansadeen sanad walba markay isku yimaadeen waxay go'aansadeen wadamada soomaaliya maadaama ay safaarad maraykan xagga aysan ku olin halkaana ay maaragtay safaarad maraykan safaarad soomaaliya aysan lahayn oo weli xiriirkii hadda dib loo soo celinaya cusub yahay weli ma aysan gaarin go'aan maaragtay inay deeqdaasi ay ama ay ugu talagaleen in maaragtay wadamada lagu qaybgelay in ay ka mid noqdaan dadka soomaalida maraykanka ay qurba joogtahay kaasi waxa uu ahaa siciid yuusuf sheekh cabdi madaxa mashruuca waxaan ahay xidig oo iiga warramayey kulan shalay ka furmay magaalada tan washington